بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مكتبة مسجد الأنصار waxay idiin soo gudbinaysaa muxaadaradan qiimaha badan ee ciwaankeedu uu yahay towjiihaat muhima linisaa'i lumma muxaadaradan waxaa lagu qabtay magaalada gabiley saddexdii bishii toddobaad labada kun iyo sagaalka waxaa inoo soo jeedin doona insha allahu tacaala sheekh cabdilaahi xasan xaashi barbaraawi ka faa'iidaysi wacan wanaagsan
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة بإذن ربنا سبحانه وتعالى waxaa kelimaad aynu iska odhan doonaa mowduucaasi magaciisa aada maqasheen waa talooyin iyo tawjiihaad aynu u jeedinayno dumarka muslimaadka ah ee degan magaaladan gabiile ee kasoo qeyb galay muxaadaradan galabta ku qabsoontay madarasadan qofka muslimka ayna rag iyo dumar kuu doonayaba ha noqdee cilmigiisu intuu doonaya ha gaadhsiisnaado iyo iimaankiisu marnaba kama maarmo in la waaniyo oo wax la xusuusiyo quluubteenna ayaa waanada u baahan oo ku nool iimaankeenna ayaa ku siyaadaya iyo alla kacabsigeenna waxayna gelinaysaa dardar cusub oo aynu u hayno cibaadada iyo u sahay qaadashada aakhiro iyo la kulanka ilaahay subxaanahu wa tacaala towjiihaadkaasi ama talooyinkaasi oo taabanaya dhinacyo fara badan waxaan ku bilaabi doonaa talada koowaad waxay tahay ee dumara waan idin siinayaa inaad ku dadaashaan barashada cilmiga sharciga waayo wax fara badan oo maanta khaladaada oo rag iyo dumarba dhexdooda ka muuqda dayacitaan la dayacay in fara badan oo ka mid a waajibaadka ilaahiga ilaahay subxaana wa tacaala uu soo dejiyey wax fara badan oo ilaahay dadka uu diiday oo shareecadu ay mamnuucday in lagu dhaco waxaa sabab u ah baynu odhan karnaa dadka in badan oo ka midii inay jaahiliinka yihiin ama aqoon aanay u lahayn ilaahay subxaana wa tacaala cilmigii uu kusoo dejiyey nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam waxaana muhima inaad ogaataan gabadhu inay tahay qof mukallafa oo ilaahay waajibaad uu saaray waxna uu diiday sida raggaba xaalkoodu uu yahay waxaa markaa gabadha waajib ku ah waxyaabaha ilaahay subxaana wa tacaala uu ku waajibiyey inay barato gaar ahaan umuuru lcibaadaat iyo wax kastoo ilaahay subxaana wa tacaala uu ku waajibiyey ka tegitaankiisa iyo iska dayntiisa rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam markuu yihi talabu lcilmi fariidatun calaa kulli muslim cilmiga in la bartaa waa faral saaran qof kasta oo muslima ragga iyo dumarku labaduba waa soo gudagelayaan oo sida salaadu ay waajib idinku tahay dhammaanteenna inoogu tahay iyo soomka iyo xajka iyo waajibaadka kale diiniga ahi ayaa inaynu baranno ilaahay subxaana wa tacaala hadalkiisa iyo axaadiida rasuulka iyo wixii fahamkooda inagu caawinayaana waajib ay u tahay waxaana muhima inaad ogaataan qofku haddaanu baran waxyigaa ilaahay nebi maxamed uu ku soo dejiyey waxa uu ku sugan yahay xaalad indha la-aana ilaahay baa yidhi subxaanahu wa tacaala afaman yaclamu anamaa unzila ilayka min rabbika alxaqu kaman huwa acmaa mid garanaaya ilaahay subxaanahu wa tacaala fariintan uu kuu soo dhiibay inay xaq tahay oo aqoon u leh iyo mida indhalihi miyay isku mid yihiin walihaada buu leeyahy ibnu lqayim raximah llahu tacaala aayadda qur-aanka isagoo fasiraya dadku waa laba un qof ilaahay diintiisa aqoon u leh iyo qof indhala indhala-aantuna waa noocyo badan tahay indhahan wax lagu arko in la beelo oo qura maaha dadka qaarkood waxay laayihin indhaha qalbiga waa kuwa iimaanku uu ka maqan yahay qalbigooda ayaa indhala fa inaha laa tacmal absaar walakin tacmal quluubu alatii fi suduur buu hi ilaahi subxana wa tacaala dadka qaarkood waxaa ka maqan indhihii cilmiga ee ay ku kala arki lahaayeen waxa macruufkee wanaagsan iyo waxa munkarkee xun xalaasha iyo xaaraantu ay ugu kala muuqan lahayd waxa ilaahay u dhoweynaya subxaana wa tacaala iyo waxa ilaahay ka fogeynaya marka indhala-aanta ilaahay uu ku tilmaamayo dadka aan aqoon u lahayn waxyigii ilaahay uu soo dejiyey waa indhala-aanta noocaasiyo weeyi walihaada baa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka horreysiiyey faritaanka uu ina faray cilmiga inaynu baranno waajib kasta uu ka horreysiiyey faclam annahu laa ilaaha ila allah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yihi isagoo la hadlaya nebi maxamed iyo qof kastaba waxaad barataa annahu laa ilaaha ila allah walihaada baa bukhaari raximah llahu tacaala aayaddaasi uu leeyahay alcilmu qabla alqowli walcamal cilmigu hadalka iyo camalka labaduba waa ka horeeya oo hadalkuna sax noqon maayo camalkuna sax noqon maayo haddaanu cilmi ku dhisnayn qofka cilmi la-aan camal falayaana maa yufsidu akthar mima yuslix sida bacdu salaf ay yidhaahdeen waxa uu kharibayo ayaa mar walba ka fara badan waxa uu hagaajinayo kudayasha ayaa idinku sugan dumarkii saxaabada ee lagu yaqaanay cilmiga inay dalbaan si guud iyo si gaaraba wuxuu leeyahy abu saciid alkhudri dumarkiibaa waxay rasuula ku yidhaahdeen halabanaa calayka alrijaal fajcal lanaa yowma min nafsik fawacadahuna yowma laqiyahuna fiihi fawacadahuna rawahu lbukhaari dumarkii rasuulka waxay ku yidhaahdeen rasuulkii ilaahay raggii baa naga kaa badsaday oo majaalistiiyo fadhiyada guud ee masaajidka ka dhacaya dee dumarku ay kasoo qeyb geli jireen raggu waa la wadaagayeen bal waaba ka badsanayeen fadhiyo gaarana rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa la yeelan jireen oo had iyo jeeraale rag ayaa hareere fadhiyey ama la socon jiray rasuulka markaa dumarkii saxaabadu waxay leeyihin waxaad noo yeeshaa maalin annaga noo gaara rasuulku calayhi salaatu wasalaam guri gabarh saxaabiyadii ay lahayd ayuu kula ballamay halkaasuu rasuulku ku waaniyey awaamir sharcigana uu ku siiyey waxaana caaisha radia allahu canha ay ku ammaantay dumarkii ansaartu inay ahaayeen kuwa aan ka khajilin ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa inay bartaan oo sidaasi ay ku noqdeen kuwo fuqahaa oo aqoon u leh ilaahay subxaana wa tacaala sharcigiisa waxaad ogaataan in rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam isagoo inagu dhiirinaaya cilmiga barashadiisa wuu inoo sheegay fadli aada u weyn oo cilmiga barashadiisa aynu ka helayno oo xajka oo fadligiisa dadku ay wada dareensan yihiin ay jecel yihiinna inay tagaan inuu la ajar yahay cilmiga barashadiisa iyo baadidoonkiisu buu rasuulku sheegay man gada ila almasjidi laa yuriidu ilaa an yatacallama khayran aw yucallimahu kaana lahu ka ajri xaajin taaman xajatuhu wuxuu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam qofka masaajida ku kalaha ka ku caraabaana waa la mid ama wakti kala taga isagoo ujeeddo kale aan lahayn inuu khayr soo barto ama khayr dadka inuu bara mooyaane waxa uu helaa ajarka uu helo qofka xajiya ee weliba xajkiisu uu dhammaystiran yahay oo xajkiisu uu yahay xaj mabruura oo khayrkii wanaagga uu ku dadaalay sharka iyo xumaantana uu ka ilaashaday aljihaadu fi sabiili illah oo cadowga in ilaahay daraaddii loola dagaalamo si kelmadda ilaahay kora u noqoto fadliga uu leeyahay waa midaan qarsoonayn qofka cilmiga baranaaya ee dagaalba isagu aan tegin inuu la fadli iyo la mansilo iyo la darijo yahay ka mujaahidkaa buu sheegay rasuulku isagoo cilmigana jeclaysiinaya man jaa'a masjidii haada lam ya'tihi ila likhayrin yatacallamu aw yucallimuh fahuwa bimansilati almujaahidiina fi sabiili illah rawahu ibnu maaja walbayhaqi wuxuu yihi rasuulku qofka masaajidkaygan yimaada si uu khayr uga barto ama khayr dadka uu u baro wuxuu la mansilo iyo darajo yahay qofka ilaahay daraaddii u jihaadaya ee cadowga la dagaalamaya ee seefta iyo hubka iyo khatarta iyo halista u badheedhay waayo diintu sideedaba labadaasay ku taagantahay alkitaabu alhaadi wasayfu annaasir kitaab dadka haga oo hanuuniya oo waddada xaqaa tusiya iyo seef ilaahay diintiisa loogu gargaaro oo marka ay muslimiintu awood leeyihiin cadowga dhagax turunturo ku noqda sharciga ilaahay subxaana watacaala lagaga hor dhaqaajiyo labadana waxaa asala alkitaabu alhaadi sida ibnulqayim uu tilmaamay seefta lafteeda haddaanu kitaab hag ahayn meeshii la baneeyey meelaan ahayn bay ku dhacaysaa oo wuxuu idhaha ibnulqayim raximah allahu tacaala sayfun bilaa cilmin mikhraabun laacib wa qalamun bilaa cilmin xarakatu caabid wa mulkun laa yata'ayadu bicilmin laa yaquum seef aanu cilmi hagahayni waa mid aad bay wuxu kharibtaay oo dee dad fara badan bay jiidhaysaa meelo fara badanna taasi maanta waa ka muuqataa qalin aanu cilmi hagahaynina waxaan macno lahayn buu qoraa mulki iyo madaxtinimo aan cilmi ku dhisnaynina ma sii jirto marka xadiidku waxa uu tilmaamayaa inuu cilmigu uu asal u yahay jihaadka oo haddaan ilaahay diintiisa cilmi aan loo lahayn xataa jihaad saxa waxa weeyaan lama geli karo cilmiguna alxamdu lilah maanta waa fudud yahay mutayasir buu yahay masaajidii baa lagu dhigayaa madaaristii baa lagu dhigayaa dowraad baa la qabanayaa lagu qabanaya masaajida iyo madaarista muxaadaraadkii iyo khayrkii ayaa socda iyo tawjiihaadkii qof maanta cudurdaar helayo odhanaya waxaan waayey cid waxi barta ama meel cilmi aan ka barto ayaan waayey ma jiro maanta xujadu waa aynugu oogan tahay dhammaanteen rag iyo dumarba cilmiga u horeeya inaynu baranno aynala gudboon tahay waajib nagu tahay waa cilmu tawxiid ilaahay subxaana wa tacaala keliyeyntiisa cilmiga ka hadla waa inaynu baranno waana cilmiga u weyn cilmigana marba sharaftiisu waxay gaadhsiisan tahay shaygaa la baranayo sharaftiisu heerka ay gaadhsiisan tahay shayga u weyn ee u waajibsan ee u sharaf badan ee ajarka u badan laga helayaa waa atawxiid waa in ilaahay subxaana wa tacaala la keliyeeyo oo ilaahay qalbiga lagu xidho oo la aamino ilaahay inuu yahay annaaficu daar ka waxtarka iyo waxyeelada labadaba haya oo ilaahay subxaana wa tacaala cibaadaadka loo khaalis yeelo oo cid kale cibaadada waxba aan looga ogolaan cilmigaa in la barta ayaa waajiba walihaada baa ilahay uhi faclam annahu laa ilaaha ila allah waxaad barataa in mid xaq lagu caabuda aanu jirin ilaahay mooyaane waa waajibka koowaad markuu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam mucaad ibnu jabal uu u diray yaman sida bukhaariiyo muslimba ay wariyeen wuxuu u sheegay dadka uu u tegaya ka horeeya inay yihiin dad ahlulkitaab ah waxa u horeeyuu ugu baaqayaa inuu tawxiidka noqdo u sheegay rasuulku inaka taatii qowman ahla kitaab falyakun awala ma tadcuuhum ilayh ila an yuwaxid allah waxa u horeeyaad ugu yeedhaysaa ha noqdo inay ilaahay subxaana wa tacaala keliyeeyaan waayo tawxiidku waa asalkii diinta waa aasaaskii diinta diin bilaa tawxiidi sax noqon mayso diin bilaa tawxiidi waa jasadun bilaa ra'sin waa jidh aan madax lahayn waa guri aan sees loo samayn waa geed jirriddii ay maqan tahay walihaada baa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu in badan qur-aanka kusoo celceliyay ambiyadu waxa u horeeya ee u weyn ee u badnaa ee dadka ay ugu baaqayeen inuu ahaa tawxiidka iyo keliyeynta ilaahay subxaana wa tacaala markaa qofku inuu tawxiidka bartaa waa waajib maxaa ilaahay cibaado uu la gooni yahay shirkiga inuu barto si uu isaga ilaaliyo uga digtoonaado waa waajib saaran weeyaan waa shayga qofku hadduu xaqiijiyu ilaashado inuu janno gelayaa ay tahay geedka go-an ama jannada hore ha ka galo ama gadaal waxa weeyaan ama dambayse ha galo ama horrayse ha galee qofka tawxiid ku dhintaa inuu janno gelayo waa mid muxaqaqa oo rasuulkeena yidhi calayhi salaatu wasalaam man maata wa huwa laa yushriku billahi shay-an dakhala aljanna qofka dhinta isagoon ilaahay u shariik yeelahayn oo muwaxida jannada ayuu gelaya man laqiya allaha laa yushriku bihi shay-an dakhala aljanna waman laqiyahu yushriku bihi shay-an dakhala annaar ka ilaahay la kulma isagoo shirki samaynayana naarta ayuu gelaya marka cilmu tawxiid waa in la barto ilaahay aayaadkiisuu ku xusan yahay axaadiida rasuulka caleyhi salaatu wasalaam ahlulcilmiguna kutub yaryaroo koob kooban ayay ku ururiyeen cilmiga barashadiisana waa in laga bilaabo barashada tawxiidka waayo tawxiidku waa waajibka u horeeya ee ina saaran waana waajibka u weyn waa ka hadduu inaga khaldamo wax inoo saxsamaya sax inoo noqonayaaba aanu jirin oo aan salaad la aqbalahayn oon soon la aqbalahayn oo camalkii aad ku daashay uu noqonayo wax bura ilaahay baa ihi lain ashragta walaqad uuxiya ilayka waila aladiina min qablik lain ashragta layaxbaطana camaluk walatakuunana min alkhaasiriin adigiiyo ambiyadii ka horreysay oo nebi maxamedo waxaa loo waxyooday haddaad shirki samayso nebi maxamed baa sidaa lagu leeyihi ambiyadii ka horreysayna waa lagu yidhi innaga maxaad inoo malaynaysaa haddaad shirki samayso ama ha badnaado ama ha yaraadee camalkii wanaagsanaaye aad ku daashay buu shirkigu burinayaa meesha uu ka saarayaa kuwa khasaaray ayaanad ka mid noqon doontaa qof intuu shaqeeyey oo uu tabcay oo uu daalay haddana waxa weeyaan khasaaray ayaad noqon doontaa marka tawxiidka barashadiisa waa in xil weyn la yska saaro oo wax walba laga horraysiiyo waayo qofku hadduu tawxiid ku dhinto waa qof khayr iyo wanaag loo rajaynayo ilaahay baa subxaanahu watacaala tilmaamay kuwa iimaan la yimi ee shirkigana iska ilaaliyey inay leeyihiin alamnu waalihtidaa inuu ilaahay waddada saxdaa tusaya jannada loo maro ilaahay subxaanahu watacaala naartiisa iyo ciqaabkiisa inay ku waaraan ugu yaraan waa kuwo ka badbaadaya weyi waxaa talo kale ay tahay tawxiidka markaynu xaqiijinno waa inaynu marlabaadka xaqiijinno ku dayashada rasuulka caleyhi salaatu wasalaam waayo diinteennu waxay ku dhisan tahay laba asal oo waaweyn ayay ku dhisan tahay laba arrimood baa asal u ah arrinka koowaad waa ka aynu ka hadalnay wa an laa yucbada ila allah ilaahay mooye cid kale waa inaan cibaado waxba laga siin waa tawxiidka iyo ikhlaaska aynu sheegnay arrinka labaadna waa an laa yucbad allahu ila bima sharac waa inaan ilaahay lagu caabudin wuxuu sharciyey mooyaane wax kale taasina waxa ay ku xaqiiqoobaysaa inaynu la nimaadno alitibaac oo aynu ku dayno nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam oo sida aynu shirkiga isaga ilaalino noocyadiisa faraha badan bidcada lafteedana waa inaynu iska ilaalino oo aynu noqonno dad sunniyiina ay mutabiciina lisunnati nabiy caleyhi salaatu wasalaam kuwa raacaya sunnada rasuulka waayo rasuulka caleyhi salaatu wasalaam maalintii saxaabadiisa uu waaniyey waanadii xeesha dheerayd ee quluubtooda kaga gariirisay indhahoodana ka ilmaysiisay sida imaamu axmed iyo tirmidiya ay wariyeen min xadiid alcirbaad ibni saariya saxaabadu markay yidhahdeen noo dardaaran waanadaadani waxay u muuqataa mid kama dambaysa oo aada nagu sagootiyayside waxyaabihii rasuulku u dardaarmay saxaabada waxaa ka mid ahaa waman yacish minkum bacdii fasayara ikhtilaafan kathiira facalaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa alraashidiin qofka idinka mida aniga dabaday sii noolaadaa wuxuu arki doonaa khilaaf fara badan sidaa uu rasuulku u sheegay ee arrintaasi ay u dhacday oo markii rasuulku caleyhi salaatu wasalaam uu dhintay iyadoo weli saxaabadii ay nool yihiin ayaa khilaafku uu bilaabmay marka khilaafka waxaa lagaga badbaadaya lagaga baxayaa inay tahay in la maro waddadii uu maray rasuulku caleyhi salaatu wasalaam iyo saxaabadu ay mareen wixii manhaj iyo waddo iyaga u ahaa caqiide u ahaa dacwad u ahaa cibaado u ahaa dhaqan u ahaa in khilaafka iyo fitnada lagaga badbaadayo ayuu rasuulku caleyhi salaatu wasalaam sheegay innagana taasunbaa inala gudboon inaynu waddadii nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam iyo tii saxaabadu ay mareen ila waynu ogsoonna iyagu inay ku badbaadeen oo ay janno gaadhsiisay oo ilaahay raalli aanshihiisa ay gaadhsiisay oo waddo xataa madmadow ku jira maaha waa waddo waxa weeyaan waadixa oo cad oo qofka ikhlaas la yimaada ilaahay daraaddii arrinkiisu uu yahay xaqaana raadiye ilaahay uu waafajinayo waayo rasuulkaa yidhi calayhi salaatu wasalaam taraktukum cala almaxajati albaydaa layluha ka nahaariha laa yaziiqu canha ilaa haalik wadda cad oo habeenkeeda iyo maalinteedu ay isku mid yihiin ayaan idinkaga tegay buuri nebi maxamed caleyhi isalaatu wasalaam qof ilaahay subxaana wa tacaala khayrka aanu la damcin oanu la doonin oo ilaahay halaag uu la doonay kaasuunbaa waddadaa ka luma sideedaba waddada xaqaa laba qof midkoodunbaa ka luma qof niyadiisu ay xun tahay oo xaqdoon aan ahayne ujeedooyin kale leh waxyaabo kale waxa weeyaan ilaashanaya iyo qof jahli uu seejiyo labadaasunbaa ka luma laakiin qofku hadduu xaqa barto xaqdoonna uu yahay ilaahay subxaana watacaala waa waafajiyaa waa inaynu iska ilaalino bidaca bidcada oo macnaheedu uu yahay in ilaahay lagu caabudo loogu dhowaado waxaa nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisu aanay ku caabudin oo aanay ugu dhowaan waayo ilaahay caabuda markuu ihi sidaa doontaan iyo caabuda ma odhan sidii loo caabudayeyna ilaahay waa sheegay wuxuu rasuulkaba usoo diray oo kitaabka uu soo dejiyey inuu ina baro ilaahay subxaana watacaala inaynu caabudno iyo sidii aynu u caabudi lahayn marka ilaahayna diinta waa dhammaystiray wax nuqsaani kuma jirto intii nebi maxamed uu ka dhintay weeyaan diini wixii nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam dabadi lagu soo daraa ee aan daliil ku lahayn ilaahay subxaana watacaala sharcigiisa iyo diintiisa dhexdeeda waxaa magaciisa la dhaha bidcaa la yidhaahdaa inagu umaynaan bixine nebi maxamed baa u bixiyey caleyhi salaatu wasalaam oo wa iyaakuma muxdathaati lumuur fa ina kula muxdathatin bidca nebi maxamed baa yidhi iska ilaaliya waxyaabaha diinta lagu soo daray wax kasta oo diinta lagu soo daray waa bidca weeyi bidcaduna waa dalaala waa lumitaan laga lumay waddadii nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam imaa inaad noqoto cala sunna qof sunnihii ku taagan oo waddadii nebi maxamed haya haddii aad ka leexatana waa calaa bidcatin wa dalaala waa waxaan diin ahayn qof diin ka dhigtay baa tahay waddadii saxda ahayd qof ka lumay ayaanad noqonaysaa ilaahay diinta waa dhammaystiray alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa radiitu lakum lislaama diina shaygu mar hadduu dhammaystirmana ziyaado iyo dheeraad ma aqbalo wixii markaa intaa uu buuxsamay kadib lays yidhaahdo ku dara oo ku ziyaadiya wax meeshaasi khariba oo inay wax ka daataan sabab u noqdaa ayuunbuu noqdaa ilaahay subxaana wa tacaala diin dhammaystiran buu soo dejiyey nebi maxamedna sidaa u dhammayska tirnayd buu dadka u gaadhsiiyey marka mar hadday diintu ay dhammaystirantay wax kasta oo nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam ka dambeeyo diin laga dhiganaya magaca la doonaya ha loo bixiyo sida la doonaya ha loo qurxiyo oo dicaayad ha loogu sameeyo iyo xayaysiis waa waxaan diin ahayn waana nebi maxamedta uu yidhi man axdatha fii amrina hada maa laysa minhu fa huwa raddun qofka kusoo dara diinta iyadan waxaan ka mid ahayn waa lagu celinaya macnaa laga aqbali maayo man camila camala laysa caleyhi amruna fa huwa raddun qofka ku camal fala oo ka diin dhigta oo idhaa ilaahay baan ugu dhowaanayaa isna laga aqbali maayo marka waa inaynu ilaahay oo qura caabudno aynu una caabudno siduu nebi maxamed u caabuday intaas ayaanaynugu filan intii nebi maxamed ku filaatay iyo saxaabadiisa wax dheeraad ka ah baahiba uma qabno waxa intaa dheeraad ka ahina meel fiican inaanu ina geynahayn nebi maxamed baa caleyhi salaatu wasalaam inoo sheegay talo kale waxay tahay waa in dhammaanteen ba aynu ilaalinno farallada iyo waajibaadka ilaahay subxana wa tacala uu ina saaray oo ay u horeyso shanta salaadood ee ilaahay subxaana wa tacaala uu inagu faral yeelay waayo marka laga yimaado towxiidka iyo keliyeynta ilaahay dee rukunka labaad ee arkaanta islaamka ka midi waa assalaa oo rasuulku caleyhi salaatu wasalaam ka tegisteeda uu ku tilmaamay kufri ama gaalnimo weyn oo diinta lagaga baxa ha noqoto ama dembi weyn oo dembiyada kale ka weyn in loo jeedo macnuu ha noqdeen horta rasuulku kufri ku sheeg salaad la-aanta ilaahay baa ina faray subxaana wa tacaala weliba qiimaheeda muujiyey oo faral yeelay habeenkii nebi maxamed dhulka laga kaxeeyey ee samooyinka waxa weeyaan la geeyey ilaahay baa subxaana wa tacaala ina faray inaynu ilaalino xaafiduu cala asalawaati wasalaati alwusta ilaahay wuxuu leeyahy salaadaha ilaaliya salaada dhexana si gaara u ilaaliya waa salaada casar weeyi gabadha muslimadda ah haddii ay shantaas salaadood ilaaliso xuquuqda kalena ay kasoo baxdo inay jannada gelaysuu sheegay nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam oo wuxuu ihi nebi maxamed idaa sallat ilmar'atu khamsaha wa saamat shahraha wa ataacat zawjaha dakhalat iljanna gabadhu hadday shanteeda wakti tukato bisha rabadaanna ay soomto ninkeedana wixii wanaaga ay ku addeecdo oo amardiidda aanay ku samaynin jannada ayay gashaa waa min asbaabi dukhuuli iljanna waayo qofka shanta salaadood siday yihiin u ilaaliya ee qalbi ahaan iyo carab ahaan iyo xubna ahaanba ilaaliya waxaa shakila-aana inuu waajibaadka kalena ilaalinayo qofka shantaas sidooda uga soo baxaa shantaasi wanaagga kaloo dhan bay sabab ugu noqonayaan xumaanta kale ayay ka celinayaan ilaahay baa subxaana wa tacaala yidhi ina asalaata tanhaa cani alfaxshaa'i waalmunkar laakiin salaada qofka wanaagga kale sababta ugu noqonaysa ee xumaanta ka celinaysa waa salaadii nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam markuu u tukado siduu u tukaday nebi maxamed oo qalbigiisa qofku ilaahay uu ku qaabilo oo uu khushuuco oo qofku aanu xubnaha uun ka tukane qalbiga laftiisana uu ka tukado oo sida uu wejigiisa xagga qiblada ugu jeediyey qalbigiisana xagga ilaahay subxaana wa tacaala uu ugu jeediyo ilaahay baa subxaana wa tacaala inagu jeclaanaya faralladaasi haddaynu ilaalino waxaanu ilaahay ugu jecelaya wax addoomihiisu ay sameeyaan inay ilaaliyaan oo ay ka soo baxaan wixii ilaahay uu ku faral yeelay sida xadiidulqudsiga ku soo aroortay wuxuu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala wamaa taqaraba ilaya cabdii biaxaba mima biaxaba ilaya mima iftaradtuhu calayh addoonkaygu iiguma soo dhowaado waxaan ka jecelahay wixii aan ku faral yeelay idan wax allaale waxaynu samaynan ilaahay wuxuu u jecel yahay inaynu bal horta farallada aynu ilaalinno had iyo jeer aalena aynu iska ilaalinno arrimaha adduunyo inay naga mashquuliyaan farallada ilaahay subxaana wa tacaala uu inoo diray waxaa laga yaabaa dumarka maadaama hawshu ay ku fara badan tahay carruurtii hawshii guriga arrimahaasi maadaama had iyo jeeraale ay ku hareeraysan yihiin inay salaaddii ka mashquulaan baa laga yaabaa oo wakhti dambe ay tukadaan ama mararka qaarkood ay dhaafto taasina waxa ay daliil u tahay khafla qofkan oo ilaahay amarkiisii moogan waxay daliil u tahay dacful iimaan qofkan inuu iimaankiisu uu daciifay oo hoos uu dhacay waxay daliil u tahay nisyaan inuu ilaabay ilaahay subxaana wa tacaala amarkiisii waxaana rasuulkeennu calayhi afdalu salaati watasliim uu tilmaamay salaad qura weliba salaada casar gaar ahaan oo qofka ka tagtaa inay ka ballaaran tahay khasaaraha ku dhacay qofka maalkiisii iyoiyo dadkiisiiba faramadhnaan ka taagan man faatathu salaatu alcasri fakaannamaa wutira min ahlihi buri rasuulku calayhi salatu wasalaam wa maalih qofka salaada casar ay ka tagtaa waxa uu ka dhigaya xagga khasaaraha ku dhacay marka la eego sidii oo uu faramadhnaan ka taagan yahay ehelkiisii dadkiisii oo dhan iyo maalkiisii inaynu weyno maalkeenna inaynu weyno carruurteenna dadka aynu jecel lahay inay khasaaro tahay inay dhibaato tahay inay tahay arrin mudan in laga murugoodo waynu dareensanay laakiin aynu ogaana inay ka daran tahay salaad qura salaadaha faralka ka mid a oo inaga tagto ayna dhaafto bal qofka camalkiisii kale inuu buro inay sabab ugu noqonaysuu sheegay rasuulku waman taraka salaata alcasri xabita camaluhu buri nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam qofka salaada casar ka taga camalkiisu wuu buraa faralladaasi markaynu ilaashanno waana acmaasha laynoo diray shayga u horeeye layna weydiinayo salaadu siduu inoo sheegay rasuulkeenu caleyhi salaatu wasalaam waa inaynaan faralkoo qura ku mitidin sunnayaashana waa inaynu ku dadaalno waayo sunnaha salaada iyo ka soomka iyo ka sadaqada iyo ka xajka iyo ka cumrada dhammaantoodba dee fadli bay leeyihin waana nicmo ilaahay subxaana wa tacaala uu ina siiyo dheeraad inooga ah faralladii ilaahay uu nasaaro uu inagu kalifay walihaadaaba ilaahay subxaana wa tacaala xadiidulqudsiga wuxuu ku yidhi walaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binnawaafil xataa uxibah faidaa axbabtuhu kuntu samca aladii yasmacu bih nacam وبصر الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها wuxuu ilaahay subxaana watacaala leeyihi addoonkaygu kama suliyay inuu sameeyo sunnayaasha sunnihii salaada ahaa sunnihii dikriga ahaa qur-aan akhriskii inuu sadaqad la baxo inuu khayrka iyo wanaagga aan waajibka ahayn uu ku dadaalo addoonku hadduu sifadaa yeesho maxaa dhacaya ilahay baa subxana wa tacaala jeclaanaya ilaahay marka uu jeclaadana ilaahay wuxuu u ilaalinayaa maqalkiisa araggiisa gacmihiisa lugihiisa ilahay baa xifdinaya waayo waa addoon ilaahay xifdiyey rasuulkuna waa ka yidhi ixfad illaha yaxfadka waa ballanqaad nabowiya ilaahay xifdi oo ilaali diintiisa iyo sharcigiisa ilaahay baa subxana wa tacaala ku xifdiyi doona caqliguu ilaahay kuu xifdinaya oo uu ku ilaalinaya carruurtuu ilaahay ku ilaalinaya ilaahay subxaana wa tacaala maalkuu kuu xifdinaya xoogga iyo awoodda ayuu ilaahay subxaana wa tacaala uu ku ilaalinaya kuu xifdinaya qofkii salaadaasi ilaalin jiray ilaa markii uu qaan gaadhay waxaa dhacda xataa inta badan inaanu asaasiqin oo ikhtilaad aanu ku dhicina ilaahay subxaana wa tacaala caqliga uu u xifdiyo in awooddiisa jir xataa aanay tegin oo isagoo xooga inta badan uu geeriyoodo oo adduunyada uu ka tago markaa sunnayaashana walaalayaal aynu ku dadaallo waa inaynu ogaanana in ay dhici karto yowma alqiyaama sunna aad ka tagtood ilaashan weyda inuu sabab u noqdo in ciqaabka ilaahay subxaana wa tacaala uu kugu dhaco waayo rasuulku wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam addoonka waxa u horreeya laga xisaabinaya inay tahay salaada haddii salaadiisii nuqsaani ay ka muuqato ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu odhanayaa unduruu hal licabdii min nawaafil bal eega addoonkaygu wax sunnayaala ma leeyi haddii sunnayaal ay u qoran yihiin kuwaasaa nuqsaantii faralka ka gashay loogu buuxinaya walaa shakka faralkeenna nuqsaan fara badan baa ku jirta xagga khushuucda marka la eego iyo xagga cilmiga qaabka aynu u tukanayno iyo marka la eego waxa weeyaan waktiga awalulwaqti ma tukano mise ma tukano markaa nuqsaantaasi haddii aad sunnayaa leedahay sunnaha ayaa lagugu buuxinaya dee haddii kalena waxay noqonaysaa qof faralkii nuqsaani ay kaga jirto oo u bandhigan ilaahay subxaana wa tacaala ciqaabkiisa ilaahay subxaana wa tacaala haynaga badbaadiye sunnuhuna waxa walaalayaal gaad uu yahay waxa uu dayr u yahay iyo dhufays faralkaaga oo qofka sunnayaasha ilaashadaa min baabil awla waxa kasii mudan inuu faralkiina ilaashado laakiin qofku hadduu faralkoo qura ku mitido waxa uu ka dhigan yahay ila weerar baa ku socda weerar shaydaaniyo ibliisiyabaa qof walba ku socda oo shaydaanku wuxuu ku dadaalayaa faralkaas si aad uga tegi lahayd haddaad sunnayaashii oo dhan aad ka tagto cadowgii waxaad isugu timaadeen aad isku haysataan waa faralkii weeyi dagaalku gondahaaga ayuu ka curtay gurigaaga ayaanu ka socdaa weeyi laakiin haddaad sunnayaasha aad ilaashato cadowgii meel gurigaaga ka fog baad isku hesheen qof gurigiisa dagaalka uu ka socdo xataa hadduu cadowgii ka adkaado dee dhibaatada soo gaadhaysa waa garanaynaa laakiin qofka dagaalku gurigiisa uu ka fog yahay ee meel ka fog dhufays ka galay ee halkaa difaac ka galay dhibaatada markaa gurigiisa soo gaadhaysaa waa yar tahay haddii ay dhacdaba cadowgaana inuu jebiyo uu iska caabiyo ayaa xaaladiisu waxa weeyaan ay u fara badan tahay aynu xusuusanna sida sunnayaasha ugu dadaali jiray nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam xataa naftiisa ugu dhibi jiray qaarkood iyadoo ilaahay subxaana wa tacaala uu janno u ballan qaaday oo ilaahay dembigiisii hore iyo kiisii dambaba uu dhaafay markaa sunnayaasha aad iyo aad aynu u ilaashanno oo aynu ku dadaallo qofkana marba inta iimaankiisu uu taagan yahay iyo jacaylka ilaahay subxaana wa tacaala u hayo iyo weynaynta ilaahay qalbiga ugu hayo ayay gaadhsiisnaanaysaa ilaashashada uu ilaashanayo sunnayaasha iyo ilaalinta uu ilaalinayo farallada ilaahay subxaana wa tacaala uu saaray iyo sharaa'icda ilaahay subxaana wa tacaala uu soo dejiyey waxa aan dib ugu noqonayaa talo kale oo tawxiidkii xidhiidh la leh aynu iska ilaalinno wax kasta oo tawxiidka meesha ka saaraya waxaa ka mid a weliba aada muslimiinta dhexdooda maanta ugu badan ducaau gayr illaah inay baryaan cid aan ilaahay subxaana wa tacaala ahayn oo ay weydiistaan wax ilaahay mooyaane cid kale aanay bixin karin roobka ilaahay ayuunbaa keeni kara ilaahay baa yidhi wahuwa aladii yunazilu lgaytha min bacdi maa qanatu dadka oo quustay roobka waxtar kale ilaahay ayaa keena cid kale oo keeni kartaa ma jirto dadka qaarkood baa laga yaabaa dad dhintay amaba se noolba inay roob weydiistaan waa baryo ilaahay cidaanayn ay baryeen taasina waxay noqonaysaa baryo shirkiya oo qofku milada iyo diinta uu kaga baxo sida aayaadka qur-aanka waxa weeyaan ku cad ilaahay baa carruurta bixiya qofku doono ilaahay baa inama siiya qofku doonana hablo qofku doono ilaahay isaga ayaa isugu dara alwalad waahiba min allahi subxaana wa tacaala dad baa laga yaabaa inay makhluuqaad ay carruur ay weydiistaan ilaahay baa shifaaga bixiya oo ilaahay baa subxaana wa tacaala yidhi sida nebi ibraahim ilaahay uu ka sheegay wa idaa maridtu fa huwa yashfiin markaan bukoodo ilaahay baa akay shaafiye nebi ibraahim baa sidaa yidhi rasuulkeenuna calayhi salaatu wasalaam qof xanuunsanaya marka uu ducaynayo ee uu ku tufayo waxaa ducooyinkiisa ka mid ahayd rabba annaas adhib ilba'sa washfi anta shaafi laa shifaa ilaa shifaa'u yacnaa cid wax bogsiin kartaa ma jirto adiga mooyaane cid shifaa keeni kartaa ma jirto adiga mooyaane xataa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam shifaa ma haynin ilaahay baa subxaana wa tacaala arsaaqda bixiya ilaahay baa subxaana wa tacaala dembiga dhaafa ilaahay baa subxaanahu wa tacaala qofka gaadhsiiya waxyaabaha uu doonaya himilooyinkiisu ay yihiin hadduu madaxtinimo doonayo hadduu cilmi doonayo hadduu alghina iyo hodantinimo waxa weeyaan uu doonayo marka waxyaabahaas iyo kuwa lamid a ilaahay cid aanan haddii la weydiisto ama ciddaasi ha noolaato ama ha dhimato ama jin ha noqoto ama insi ha noqoto waxay noqonaysaa xaqii ilaahay oo cid kale la siiyey ciddaana sifaadkii ilaahay baa la siiyey waayo ilaahay waxaa wax walba loo weydiisanayaa dee ilaahay waa qaniyo wax walba waa bixin karaa waxaa ilaahay mar walba loo baryayaa ilaahay mar walba waa ina maqlayaa meel kastoo waxa weeyaan aynu joogno xaaladeennana waa og yahay markaa qofkan dhintay aad baryayso waxa ay ka dhigan tahay inaad ilaahay sifaadkiisii siisay oo aad leedahay waxa maqan buu og yahay iyo qeybka ayuu ka warhayaa oo aad leedahay awood buu leeyahy isagoo dhintay oo adduunyada wax kaga qaban karo oo aad leedahay waa qani oo waa hodan oo wax kastaba waa bixin karaa taasina meelka dhac bay ku tahay ilaahay subxaana wa tacaala xaqiisa oo sifaadkii ilaahay oo cid kale la siiye ayay noqonaysaa marka waa in la iska ilaaliyo oo ducada iyo baryadu waa cibaado rasuulkeenna yidhi calayhi salaatu wasalaam adducaau huwa alcibaada haddii ilaahay la baryo ilaahay baa la caabuday haddii cid kale la baryana ciddaasi ayaa la caabuday ilaahayna subxaana wa tacaala waxa uu tilmaamay dadka makhluuqaadka baryayaa makhluuqaadkaasi inay caabudeen waman adallu miman yadcuu min duuni illahi man laa yastajiibu lahu ilaa yowmi alqiyaama wahum can ducaa'ihim gaafiluun وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين إلى وحلي عيد كبادية وبدن مجره عيد كل صني مجرته كإله سبحانه وتعالى سكدي برياية عيد أن أتيبهين إلى يوم القيامة وضدك دمت إلى يوم القيامة هداد الرواغلو ما لنا كورن مايان هاي أما ويكن أما محاد دونسا ولادو حبالها دول تغو ولقابك كدول رواغلو haddii xataa cidi ay kaala hadasho qofkii dhintay maaha jin baa kaala hadlay jinkaasoo doonaya inuu ku lumiyo oo uu shirkiga kugu rido uu kuu qurxiyo wa hum can ducaa'ihim ghaafiliin dadkani mayagaa warba ka haya baryadaada cid aan kuba maqlahayn inaad u yeedhato xaaladaadaba aan war ka haynin miyaanay ahayn caqli darro iyo maangaabnimo filxaqiiqati miyaanay ahayn ilahay wuxuu leeyahy maalinta qiyaama marka dadka lasoo ururiyo ee ilaahay lasoo hortubo kuwii la baryaayey kuwii baryaaya waxay odhanayaan baryadoodaasi anagu shaqo kuma lihin beri baanu karnay dayray naga yimi xataa hadday marka hore raalli ka ahaayeen waayo in maalintaa wax loo qabsado qofna diyaaruma aha wa kaanuu bicibaadatihim kaafiriin baryadii ay baryayeen ilahay muxuu ku tilmaamay inay tahay cibaado inay tahay buu ilahay subxana wa tacaala sheegay marka haddaad jin barido ama dadka dhintay aada barido adoo haddaad doonaysa magac qurux badan u bixiyo tawasul haddaad doonaysad u bixi ama tacdiimu lawliyaa awliyadan weyneynayaa dheh ama ilaahay bay ii dhoweyna magaca doonaysidba u bixiyo mar haddaad barido inay cibaado tahay ayaa ilaahay subxaana wa tacaala uu ku sheegay fi lqur'aani alkariim waxaa la mida gowraca gowraca looga jeedo weyneynta iyo in ilaahay subxaana iyo in ciddaa loo gowracayo loogu dhowaado gowracaas isaguna waa cibaado ilaahay ayuunbaa xaq u leh sida salaada aan cid kale loogu tukan karin ayaan cid kalena iyadoo lagu weyneynayo oo loogu dhowaanayo wax lagaga doonayo ama dhibkiisa laga baqayo aan loogu gowrici karin ilaahay subxaana wa tacaala salaada iyo gowraca ayuu xidhiidhiyey suuradda inaa actayn ama alkawthar waxaa laga yaaba badankeenu inaynu naqaano inaa actaynaaka alkawthar fasalli lirabbika wanxar rabbigaa u tuko rabbigaana u gowrac rabbigaa unbaad u tukan kartaa una gowrici karta cid kale haddaad u tukato soo gaalnimo noqon mayso cid kale haddaad u gowracdo adoo ku weyneynaya ama ugu dhowaanayana sidaasoo kalunbay gaalnimo u tahay oo salaada iyo gowracu waa laba cibaado weeyaan ilaahay baa yihi qul ina salaatii wa nusuki wa maxyaaya wa mamaatii lilaahi rabbi alcaalamiin laa shariika lahu wa bidalika umirtu ana awal lmuslimiin waxaad tidhaa nebi maxamedow iyo qof kastoo muslimowba salaadayda gowracayga noloshayda dhimashadayda ilaahay baa iska leh laa shariika lahu cid la wadaagtaa ma jirto salaadaada cid ilaahay la wadaagtaa miyay jirtaa miyaad tidhaha maanta sheekh hebel baan u tukanayaa si aan sheekh hebel wax uga helo ama awliye ilaahay buu ahaaye si aan ugu weyneeyo laba ragcadood baan u tukanaya ama duhurkaa maanta isagaan siinaya miyaad tidhaahdaa soo ma ogid arrintaas inay foolxumo tahay bal diinka bax inay tahay soo garan maysid gowracanna waa sidaasoo kale un waa ka ilaahay subxaana wa tacaala labadaasi xidhiidhiyey qul ina salaatii wa nusukii ayaa ilaahay subxaana wa tacaala uu yidhi dadka qaarkood jinka ayay waxu gowracaan magacyo fara badan iyadoo loo bixiyo mar wadaaddaa la yidhaha mar quruumaa la yidhaahdaa magacyo kale waa leeyihiin reerkiibaa quruumaa laga cuudinaya baad maqlaysaa oo neef baa la qalaya macnaheedu waa maxay reerkiibaa quruumaha laga cuudinaya macnaheedu waxa weeye jinkii baa la laaluushaya oo wuxuu dalbaday baa la siinaya neef baa la qalaya isaga ayaa loo qalay qofka neefkaa qalay wuxuu noqonayaa qof ilaahay cid aan ahayn wuxuu gowracay neefkaasina bakti buu noqonaya wamaa uhilla ligayr illaahi bi wax ilaahay cid aan ahayn loo gowracay buu noqonaya xataa haddii marka la gowracayo bisinka loo qabto dee hadalkaad afka ka odhanayso iyo go-aanka qalbiga waxaad qalbiga ka niyeysatay go-aanka qalbiga ayaa horeeya xukunka qaadanaya haddaad qalbiga ka niyooto inaad jinkaa u gowracdo aad iskaga laaluushto afkana bismillaahi aad ka leedahay waxaan afka aad ka leedahay macna samayn maayo oo waxay la mid tahay haddaad afka ka tidhaa duhur baan tukanaya qalbigana aad salaad subax ka niyooto salaadaasi ma duhur bay noqonaysa salaad subax bay noqonaysaa deetaad qalbiga ka niyootay bay noqonaysaa markaa neefkan ciddii aad u niyootay buu u qalan yahay ee ciddii afka aad kaga dhawaaqday ma aha oo haddaad u niyootay jin jinkaasi ayaad u qashay ee allah subxana wa tacaala umaad qalin markaa jinkaasaa wax loo qalaya la laaluushaya iyadoo laga baqanayo waxaana dee xaalku uu iska noqday sida ilaahay uu ku sheegay suurat ljin wa annahu kana rijaalun min alinsi yacuuduuna birijaalin min aljinni fazaaduuhum rahaqa rag ka mida insiga ayaa waxay magan geli jireen kuwo ka mida jinka dabeetana kuwii jinku kibir iyo qooq ayay siyaadsadeen oo saa mar walba laaluushkii la siin jiray bay soo doonanayaan intay baqogeliyaan bani aadamka kuwii insiga ahaana dacfi iyo liidasho iyo taagdarro ayay ka qaadeen magangalka ay magan galeen cidaan ilaahay subxana wa tacaala ahayn rasuulkeennu wuxu uhi lacana allahu man dabaxa ligayr illah ilaahay ha nacdalo qofka ilaahay cid aan ahayn wuxuu gowraca markaa gowracu waa cibaado ilaahay loogu dhawaado ha la iska ilaaliyo cid kale in loo leexiyo nadarka ayaa lamid a nadarku waa cibaado haddii cid kale loo nadaro ladhaa awliyada haddaad waxaa isiisaan shaadali baan idiin karinayaa ama siyaaradiinaan dhigayaa waxay noqonaysaa cibaadadii nadarka la odhan jiray ilaahay xaq uu lahaa oo cid kale loo leexiyay bay noqonaysaa talo kale waxay tahay walaalayaal adduunyadan aynu ku nool nahay masaa'ibta iyo dhibaatooyinka ayaa aad iyo aada ugu fara badan waa daaru lmixan waalmasaa'ib waalaafaat qof adduunyadan ay u saafi noqonaysaa ma jiro qofku hadduu maal haysto hadduu madaxtinimo haysto hadduu magac ku leeyahay qof dhibaato ka marhani adduunyadan ma jiro xanuun ama faqri ama baqo ama warwar dhibaatooyinkeeda ayaa aad u fara badan waxyaabaha ilaahay subxaana wa tacaala uu nagu xukumayna waxaa ka mid ah inaynu dhammaanteenba dhimanayno adduunyadan aynu ka tegayno qofka bani aadamkaa daqiiqadaha soo mara kuwa ugu adag waxaa ka mid a gaar ahaan gabadha muslimaddaa dadkii ay jeclayd markay geeri ka kacayso waalidkeed waladkeedii ilmaheedii zawjkeedii hooyadeed walaasheed wahaakada laakiin waxa waajiba gabadha muslimaddaa marka musiibada noocaasi musiibatulmowt marka ay la soo daristo in ilaahay subxaana wa tacaala agtiisa ajar weyn ay ka helayso hadday sabirto sabirka ajar ay ku doonto ilaahay subxaana wa tacaala ciddaasi uu ka qaaday wax ka wanaagsan inuu ugu beddelaayo waa inay dareensanaato walihaada waa inay istirjaacsato wa innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun ay tidhaahdo iska dhaaf qofkaa geeriyooda ilaahay uu qaaday isagoo kuba dhacdaybe annaga nool ilaahay baa na leh xagga ilaahay baanaan u noqonaynaa oo qofku waa in geerida ku dhacday qaraabadiisa waa inuu naftiisa ku waaniyo oo naftiisa inay geeri ay ku soo socoto waa inuu xusuusiyo weeye ilaahay subxaana wa tacaala sabirka cidda ku sifowda markay musiibada iyo dhibaatadu ay dhacdo aad buu u ammaanay ilaahay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu uhi wasaabiriina wasaabiraat waxaa rabbi uu leeyahy wsaabiriina wsaabiraat ilaa uu hi acadda allahu lahum makfiratan wa ajran cadiima kuwa dembi dhaafkii ajarka weyn loo diyaariya waxaa ka mid a ragga sabra iyo dumarka sabra bal u fiirsada nabiyullaahi ayuub ilaahay baa imtixaamay xanuun buu ku imtixaamay xanuunkaasi oo xataa dadkiisi ay u sabri waayeen oo dadka kuwii ugu dhowaa waxay adkaystaanba markii dambe ay ka dhaqaaqeen ilaahay isagoo sabirkiisii ku ammaanaya wuxuu yidhi innaa wajadnaahu saabira nicma alcabdu inahu awaab waanu imtixaanay waxaanuu soo baxay saabir mid sabra addoon isaga ayaa u wanaagsan inahu awaab mid ilaahay subxaana wa tacaala in badan u noqda ayuu ahaa marka ay musiibadu dhacdo haddii la sabro sabirka ilaahay naxariistiisaa lagu helaa hidaaya iyo hanuun baa lagu helay ilaahay xaqa inuu ku waafajiyo aladiina idaa asaabathum musiiba qaluu ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun ulaa'ika calayhim salawaatu min rabbihim waraxma ilaahay baa subxaana wa tacaala tilmaamaya kuwa musiibadu markay ku dhacdo istirjaacsado yidhaa ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun in ilaahay subxaana wa tacaala ammaantiisa iyo naxariistiisa ay helayaan ilahayna subxaana wa tacaala uu hanuuninayo waxaanu rasuulkeenu sheegay calayhi salaatu wasalaam qofka muslimka markay musiiba ku dhacdo hadduu yidhaahdo ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun allahuma ajurnii fii musiibati waakhluf liya khayra minha wa akhlif liya khayra minha ilaa akhlafa allahu lahu khayra minha wa xadiid umu salama fii saxiixi muslim hadduu yidhaha ilaahay oo musiibadan igu dhacday waan ku sabrayaa sabirka ajir iga sii ciddan aad iga qaadeen cid ka wanaagsan iigu soo bedel ilahay cid ka wanaagsan buu ugu bedelaa umu salama waxay leedahay markuu dhintay abu salama ayaa waxaan idhi iyadoo anoo isla hadlaaya yaa muslimiinta abu salame ka khayr badan waa dadkii wuxuu ka mid ahaa ama reerkii u horreeyey ee hijroodo weeye dabeetana waan iska idhi bay tidhi laakiin ducada mabay sawiranahaynba markaa cid abu salame ka khayr badan oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ugu bedelo waa zawjkeedii dabeetana ilaahay abu salame wuxuu ugu bedelay cid inuu abu salame ka khayr badaya laysku waafaqsan yihi wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala uu ugu bedelay nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam ayaa zawjkeedii noqday oo ilaahay ducadaasi ayuu u aqbalay xaaladaasina waxay ka mid tahay xaaladaha ducada la aqbalo oo qofku wuxuu leeyahy malaa'igtu aamiin ay leedahay markaa gabadhan barooranaysa ee hoogayay ba-ayay leh ee hoogaya baa u yeedhanaysa malaa'igtu waxay leeyihin aamiin taasi ayaa loo aqbalayaayo hoogga iyo ba-as ayaa ku dhici doona laakiin hadday sidaa u ducaysato ilaahay subxaana wa tacaala ciddii ay weyday cid ka khayr badan oo uga wanaagsan ayaa ilaahay subxaana wa tacaala ugu bedelaya carruurtaadu hadday kaa hor dhintaan iyagoo weli aan qaan gaadhin oo aad ku sabirto waxay sababtaasi u noqonaysaa in ilaahay subxaana wa tacaala naarta uu kaaga badbaadiyo jannada inaad gashana sabab bay arrintaasi u noqonaysaa maa min kunna imra'atun tuqadimu halaathatan min waladiha ilaa kaana laha xijaaban min annaar faqaalat imra'atun wathnayn faqaala wathnayn rawahu albukhaari wa muslim gabadh kasta oo saddex carruurteeda ka mid ay u sagiiraan waxay u noqdaan xijaab min annaar bay u noqdaan ninkana waa sidaas oo kale sida xadiidka qaarkeed ku soo aroortay gabadh baa waxay tihi labadana ka waran rasuulka ilaahay labaduna waa sidaas oo kale uri rasuulku calayhi salatu wasalaam xijaab min annaar xataa ka qurina sidaasoo kale ayaa u noqonaya marka musiibadaasi markay dhacdo waa in la iska ilaaliyo waxyaabaha sabir la-aanta ka dhasha oo ay ka mid tahay anniyaax baroorta iyo ciiddoo la ysku qaso timahoo la rifo dharkoo la jeexjeexo dhulka oo la ysla dhaco arrimahaasoo dhammi waxay calaamad u yihiin qofku ilaahay qadarkiisa inaanu raalli ku ahayn iyo inaanu ku sabrin musiibada waana nacdalay rasuulku gabadha sidaa samaysa lacana rasuulu llahi alkhaamisha wajhaha waashaaqata jaybaha waddaaciyata bilweyli waathubuur gabadha markay musiibadu ku dhacdo isxagxaganaysa wejigeeda xaganaysa dharkeeda jeexjeexaysa hoogayay ba-ayay odhanaysa rasuulku waa nacdalo wuxuu ku habaaray ilaahay subxana wa tacaala naxariistiisa in laga fogeeyo waxaanu sheegay haddaanay toobad keenin maalinta qiyaame in la soo joojin doono iyadoo loo xidhay maro weyn oo laga sameeyey daamur bal daamur na fii naari jahannama oo kuleylkeeda ilahay in badan uu ka warramay qofka loo geliye ka warram waxaa loo gelin doonaa dirac markaa ka samaysan jarab macnaa xanuunka cadhada la yidhaahdo oo qofka jirhkiisa googooya nebi maxamed baa dayriyey oo ka beri noqday gabadha markay musiibadu ku dhacdo sabri weyda ee samaysa waxa weeyaan mukhaalafaadkaasi iyo waxyaabahan sharciga ahayna xadiidka lagu sheegay qofkii dhintay ku intifaaci maayo baroortaada iyo qayladaada adigiina waad ku dambaabto ilaahay baad kaga fogaatay bal qofkii dhintay haddii uu inaad waxaa samaynayso ogaa oo aanu kaa reebin ama aanu ku barin in lagu ciqaabaabay sababu noqonaysaa wa yucadabu almayitu bima niixa calayhim rasuulku qofkii dhintay waa la ciqaabaya oo baroortii loo baroortay ayaa lagu ciqaabaya marka waxba uma aana tarin qofku waa ilmayn karaa waa murugoon karaa laakiin carabkaa wuxuu ka yidhaahdo ayaa ilaahay ugu naxariisanaya ama uu ku ciqaabaya siduu sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam arrin kale waxay tahay oo dumarka aan xusuusinaya oo aan ka waaninaya oo dumarka aada ugu fara badan markay musiibatulmowt ay dhacdo waxaa dhacda gurigii ay geeridu ka dhacday dumarku inay kusoo ururaan oo iminka waxaad waddankeenna arkaysaa iyadoo labada sekadood iska soo horjeedaaba ay xidhmeen dumar baa fadhiya wax allaala waxay qabanayaan ma jirto gurigaa geeridu ay ka dhacday ayaa dumarku ay fadhiyaan qofka ay geeridu ku dhacday in loo tago la tacsiyadeeya waa arrin mashruuca oo hadallo murugada ka khafiifiya oo u laab qaboojiya lagu yidhaahdo oo sabirka lagu dhiirigeliyo oo la xusuusiyo ajarka ilaahay u ballan qaaday qofka wax weeyaan sabra qofkii dhintayna loo duceeyo laakiin in dadkii geeridu ku dhacday lagu soo ururo gurigaa la fadhiistaa mid sharciya maaha qofkii isagu raashin u karinaaya ama u shaqaynaya waa halkeeda laakiin dumarkan sekadaha buuxinaaya ee meel walba fadhiya fadhigoodaasi sharciga ilaahay waa khilaafsan yahi saxaabiga laha jariir ibnu cabdillaahi albajali wuxuu yidhi kunnaa nara alijtimaaca ilaa ahli lmayit wa suncata acaami min anniyaxa rawahu axmed wa ibnu maaja waxaan u arki jirnay haddaanay saxaabada in lagu soo ururo gurigii geeridu ay ka dhacdo halkaa la fadhiistaa iyo in raashin ay sameeyaan dadkii geeridu ay ku dhacday magaca la doonayba raashinkaha loo bixiyee inay ka mid tahay baroortii niyaaxadii dembiga weyn ahayd ee kabaa'irta ka mid ahayd ee ciqaabkeeda aynu hore wax weeyaan usoo sheegnay culimmaduna waa ka hadleeno imaamu shaafici raximah allahu tacaala wuxuu yidhi waxaan aada u karhaabuud oo nacaa in guriga geeridu ay ka dhacday lagu soo ururo walow dadkaasi kuwa ooyayo barooranayaba yaanay noqoni oo sababtu maxay tahay waxaan ku diiday buu yidhi saddex sababood sababta koowaad arrintaasi murugada ayay kusii kordhinaysaa oo ay ku cusboonaysiinaysaa dadkii geeridu ay ku dhacday watukallifu lmu'na kharash iyo dhibaatana waa usoo jiidaysaa bun baa la karinayaa salool baa la qaybinayaa raashin baa la karinayaa dadkii geeridu ku dhacdayba waxbaa loo taray mise culays iyo rabshad iyo dhibaata loo kordhiyey arrinta saddexaad aan u diidayna waxay tahay buu ihi xadiidka ayaan u diiday buu ihi xadiidka ayaan u diiday xadiidku waa xadiidka jariir ibni cabdillaahi albajali kitaabka al-um la yidhaahdo ee alimaamu shaafici raximah allahu tacaala uu leeyahay ayaa hadalkaasi uu ku qoray marka arrintaana la iska ilaaliyo waxaan walaalaha iyo gabdhaha muxaadaradan ka soo qayb galay aan ka waaninayaa aafaatu lisaan dhibaatooyinka carabka ee majaalista iyo fadhiyada dumarka iyo kulamadooda aadka ugu fara badan waxaa ka mid ah xanta oo qofkii oo kaa maqan ama qofkii muslimkaa wuxuu dhibsanayo oo uu karaahiyeysanayo iyadoo xaajo sharciga oo keensatayna aanay jirin inaad ku tidhaahdo aad ka sheegto waxaa ka mid ah afaatu lisaan annamiima dadka in laysku diro layska hor keeno assukhriya dadka in lagu jeesjeeso assabu washatm in qofkii uu caytamo oo afkiisa hadalka xun uu ka ilaalin waayo carabku waa nicmo ilaahay uu idin siiyey nicmadaasi haddii khayrka loo adeegsado wax fara badan oo khayr ayuu xaasilin doonaa haddii layska xifdi waayo layska ilaalin waayo carabku meel xun ayaa qofka uu gelinayaa meelaa lagu halaagsamo ayaanu ku tuurayaa ilaahay baa yidhi walaa taqfu maa laysa laka bihi cilm ina asamca waalbasara waalfuhaad kullu ulaa'ika kaana canhu mas-uula majaalista dumarka dembiyada carabka lagu goostaa aad bay ugu fara badan yihin kiibada ayaa aada ugu fara badan iyo xanta oo rasuulkeennu calayhi afdalu salaati watasliim uu sheegay inay ka mid tahay asbaabta waxa weeyaan cadaabulqabriga keenta qofka in qabrigiisa lagu cadaabo ayay asbaab u noqotaa kiibada iyo xantu oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam maymuune wuxuu ku yidhi ina min ashaddi nnaasi ina min ashaddi cadaabi alqabr min alghiibati walbowl cadaabulqabriga nooca u darani wuxuu ka yimaadaa qofkaoo dadka xanta iyo isagoo kaadida waxa weeyaan iska ilaalin waaya namiimaduna waa sidaas oo kale dadkoo laysku diraa walaaltinimadii iyo wanaaggii ka dhaxeeyey ee diiniga ahayd ee qaraabanimo ee macrifo in waxa weeyaan meesha laga saaro ayay sababu noqonaysa rasuulkuna wuxuu uhi laa yadkhulu ljannata qataad jannada geli maayo qof dadka isku diraa labadii qof ee rasuulka la tusiyey in qubuurtooda lagu cadaabayo wuxuu rasuulku sheegay midkood in lagu cadaabayay inuu ahaa mid dadka isku dira markaa fadhiyada lagu hayo waxyaabahaasi xanta isku dirka jees-jeeska cayda dadka acraadooda wax lagaga sheegaayo iyadoo xaaja sharciya oo keensatay aanay jirin in laga qayb galaa ma banaana waa in layska ilaaliyo weeye waa majaalisu shayaaiin waa majaalista ilaahay cibaaduraxmaan uu yihi waidaa maruu bilagwi maruu kiraama marka ay soo maraan meel lagwi lagu hayo kama qayb qaataan iyagoon lagwigaa carabkooda iyo qalbigooda iyo naftooda aan ku wasakhayn ayay dhaafaan kama qayb qaataan dadka markaa munkarka noocaasiya wadana dee dhibaata ayaa iyaga laftooda haysatay waa in looga nasteexeeyo wey oo ilaahay daraaddii wanaagga loo faro oo xumaantaasi laga reebo la yidhaahdo waxaanad waddaan waa xan dhibaataana idiin soo jiidaysaa fi dunya walaakhira ee iska daaya waxaan dumarka uga digayaa safarka bilaa maxramkaa gabadha muslimadda shareecada islaamku aad ba u ilaalisa gabadha ilaalinta ilaalisa waxaa ka mida in loo diiday inay safarto iyadoonu ninkeedu la socon ama nin ka mida ragga ay xaaraan ka tahay ee dee gayaankeeda aan ahayn aanu la socon rasuulku wuxu uhi laa tusaafir ilmar'a ilaa maca dii maxram yaani safrin gabadhi ilaa nin maxramkeeda iyadu la socda mooyaane kuwa fusaaqda kuwa xun inay sharafteeda iyo cirdigeeda kusoo dhiiradaan oo ay meel kaga dhacaan ayaa waxa weeyaan gabadhii laga ilaalinaya ninkii jihaadka u baxayay yidhi gabadhaydina xaj bay tegaysaa ana jihaad baan ku qoranay rasuulku jihaadkii waa ka joojiyey oo rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam gabadhaada orodoo la xaji mana weydiin gabadhaas ma gabadh weyn bay ahayd ma gabadh yarba ma gabadh aad aaminsan tahayba mid aad xumaan uga baqaysaaba dadkay la socotaa ma dad wanaagsanba ama dad xunba mu kala qaadqaadin rasuulku taasina waxay tusinaysaa gabadhu xaaladeedu siday doonaysa ha noqoto da ahaan iyo diin ahaan iyo dadka ay la socotabe shareecadu gabadha inay sideeda ugu diiday inay safarto iyadoo aanu la socon maxramaanu la socon dumarku waa inay iska ilaaliyaan alkhalwa birajuli lajanabi inay meel kula gooni noqdaan nin ajanabi ka ah macnaa wax laga xumaado maanta hablihii muslimaadka ahaa in badan oo kamida ee diinta islaamku ay sharaftay inay gidaarada fadhiyaan oo rag markaa aan sharaf iyo qiimo aan lahayn gidaarada habeenkai ay la fadhiyaan oo meelaha madowga laga yaabo inaad kusoo marto waa gabadh markaa darajadii ilaahay uu gaadhsiiyey iyadu iska xayuubisa weeye oo hoos isu dhigtay oo iyadu nuqsaan iyo ceeb isu soo jiiday rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam waa diiday inay gabadhu meel kula gooni noqoto nin waxaanu sheegay ka saddexeeya inuu noqonaya shaydaanka meeluu shaydaan markaa uu yimi uu ka adeegayna waxaa ka dhacaya dee waa garanaynaa alkhulwa bilmar'a alajanabiya wuxuu imaamu shawkani tilmaamay inay tahy xaaraan xaaraannimadeedana weliba laysku waafaqsan yihi oo xumaanaha kale ka dhalanaya sabaa u noqon karta marka laga yimaado xataa haddaanay xumaaniba ka dhalan sideeday dembi u tahay oo qofkaas wuxuu sameeyey wax ilaahay subxana wa tacaala uu ka xaaraantimeeyey ragga ay ninkeeda qaraabada yihiin sida walaaladii inadeeradii waaba kuwa ugu daranba inay gabadhii gurigeedao keliya joogta ay kusoo dayso qolka ay la fadhiisato oo markii rasuulka la weydiiyey kuwa geeri baabuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku matelay inaaba inay dhimasho tahay waayo kaasi arrinkiisa waa la fududaystaayo xumaan baana marka dambe waxa weeyaan looga dhaadhacaa waxaa dhacda dumarka qaarkood inay gaadhi nin la fuulaan nin qura inay gaadhi la fuusho iyadoo lafteeda sida culimmadu ay caddeeyeen khulwadaasi shareecadu aanay ogolan ayay ka mid tahay dhakhtarrada hadalkoodaba daa waana khalad dhakhtarrada laftoodu ay ku jiraan oo gabadhii ayaa gelaysa qol dhakhtar oo nina oo quri uu ku jiro hadday helayso gabadh dhakhtarrada waa inay u tagto haddii kalena waa inay cid kaxaysato kelideed waa inaanay u gelin dhakhtarka waayo khulwadii shareecadu ay diiday ee arrinta noocaasi ay ka mid tahay dumarka muslimaadka waxaan xusuusinayaa markay guryahooda ay ka baxayaan inay ilaaliyaan aadaabta sharciga sharaftooda ay ku jirto oo ay ka mid tahay marka koowaad haddii ay nin leeyihin inay ninkaasi idan ay ka qaataan oo gabadhu aanay iska bixin iyadoo ninkeedu si gaar iyo si guutoona aanu bixitaanka aanu ugu oggolayn waa inay sidaasoo kale xijaabkii sharciga ay xidhaan ilaahay subxaana wa tacaala uu ku waajibiyey waxyaabaha uduga oo dhan gabadhu waa inay ka dheeraato waayo nafteedana waa fitnaynaysaa raggana waa fitnaynaysaa arrintaasina dembiyada waaweyn bay ka mid tahay gabadha nacdasha ilaahay subxana wa tacaala usoo jiidaysa iyadana waa dumarku waa inay ka digtoonaadaan marka ay soconayaan waa inay u socdaan sidii ilaahay u abuuray oo isqaadqaad iyo istajabin iyo islux waa inay iska ilaaliyaan oo afcaasha noocaasi tabarujka ilaahay dumarka uu diiday ayay ka mid yihiin waa inay iska ilaaliyaan markay guryahooda ka baxaan inay gacan qaadaan ragga ajanabiga waxa weeyaan ka ah iyada lafteedu waxay ka mid tahay waxyaabada waxyaabaha shareecada islaamku ay u diiday rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay in madaxa qofka mudac lagaga mudaa inay u dhaanto in ninka gacantiisu ay taabato gabadh aan xalaal u ahayn macnaa inuu taabtaa aanay sharci ahaan aanay u bannaanayn waa inay iska ilaaliso alkhuduuc fi lkalaam inay ragga hadalka ay u jilciso oo hadal markaa fitno sabab u noqonaya oo kicin kara waxa weeyaan qofka bani aadamka dareenkiisa inay ku hadasho gabadhu waa inay iska ilaaliso haddii dumarkii rasuulka ilaahay uu ku yihi falaa takhdacna bilqowl fayaطmaca aladii fii qalbihi marad waqulna qowla macruufa maxaa dumarka kalena aada u malaynaysaa iyagaa dumarka ka aqoon badnaa ka iimaan badnaa ka taaco iyo khayr badnaa haddana ilaahay baa subxaana watacaala saasi faray isagoo albaabada sharka xidhaaya dumarkana khayrka iyo wanaagga isagoo ilaahay subxaana watacaala la doonaya waxaan kusoo gabagabeynayaa dumarku iyaga ayaa guryaha jooga haddii guryaha wanaagooda ay ka shaqeeyaan guryuhu waa hagaagaan gabadhu waxay diyaarin kartaa shacab ilaahay sharcigiisa iyo diintiisa ku toosan haddii arrinta noocaasi ay go-aansato oo arrinta noocaasiya ay u tabaabushaysato ninka ayaa wanaagga ay sabab ugu noqon kartaa haddii xikmad iyo ladifnaan iyo dhibirsanaan ay la timaado carruurteeda ayaa waajib uu ka saaran yihi carruurteeda sidii ay u tarbiyadayso ayuunbay noqonayaanu inta sida khaalibka weliba inta ay yaryar yihiin hadday iyadu si fiican u tarbiyadayso tarbiya islaamiya saxiixa ay ku tarbiyadayso carruurtu waxa weeyaan inta badan waa hagaagaan cibaadadii haddii iyada ay ka arkaan waa cibaadaysanayaan inanta yari haddii hooyadii asturnaan ka aragto iyaduna waa is asturaysaa haddii inantu ay hooyadeedo markay baxayso cadar iyo udug aan ismarinayn ay aragto iyaduna waa iska ilaalinaysaa haddii waalidku aanu waxba caay ahayn gaar ahaan hooyadu carruurtu waxba caayi maayaan wahaakadaa khayrkii wanaaggana carruurtu waa kaaga dayanayaan shar iyo xumaan waxaad samaysana waa kaaga dayanaya adiga ayaa macallin u ah adiga ayaa hagow ah marka ilaahay baa ku weydiinaya subxaana watacaala oo raciyadaada ayay ka mid yihiin inaad carruurtaada wanaag aad ku tarbiyadayso oo gurigaaga aad ka fogayso wax kasta oo ka mida aalaadka sharka oo tiifiyadu ay ka mid yihiin oo ay ka mid yihiin waxa weeyaan sawirada albanada lagu gurtay oo ay ka mid yihiin heesaha canjiladaha ku duuban ee la dhegaysanaya waa in waxa weeyaan aad ku dadaasho si gurigaagu u noqdo meel ay malaa'igtu timaado oo ilaahay subxaana wa tacaala uu xuso oo malaa'igta uu u sheego guriga wanaag iyo khayrka lagu hayo ha ka dhigin gurigaaga meel ay shayaadiintu isugu yimaadaan meel hees iyo muusig iyo cay iyo cibaado la-aan iyo sharuun uu ka socdo hadduu gurigaagu noqdo dee xero shaydaan buu gurigaagu noqonaya carruurtiina waa kaa fasahaadayaan ilahay baynu subxana wa tacaala khayr iyo wanaag weydiisanaynaa inuu ina waafajiyo dembigeenna iyo dembiga waalidkeenna uu dhaafo wallahu aclam waxka bilahi tawfiq sala allahu calaa nabiyina maxamed